waxaan dawladda puntland uga digaynaa arrintaas inay ka qoomamayso u sheegto dadkii waxgaareen letoos ka bixiso aad iyo aad baan arrintaas uga warramaynaa sida loo turjumayna ma aha sida anugu aan u dhigay oo runtii oo ilaah ka warqaba weeye dadka hadda ku dhintay dadkii culummada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday
weerarkaasu inuu ahaa weerar xaqdarraa oo qalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyey dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayey maatadii iyo carruurtii
halkaa waa lagu soo duulay garsoorta koonfuraa la yidhaahdaa waa lagu soo duulay hubkii dowladdaa lagu soo duulay teknikii dowladdaa lagu soo duulay diraaskii dowladdaa loo soo qaatay annagu puntland annagaa ka tirsan oo puntland baa saa yeeshay malihina waxaan leenahay puntland ciidan ka yimid baa saa yeelay ciidamo puntland ka yimid baa saa yeelay waxaa loo adeegsaday waxaan caqliga geli karin